cabdi maxamuud cumar oo ku magac dheer cabdi ilay isla markaana muddo ku dhowaad lix sano ah ku xirnaa xabsiga qaalidkii ee ku yaalla addis ababa ayaa waxaa la sii daayey khamiistii lasoo dhaafay ninkan oo mar soo ahaa hoggaanka ugu sarreeya ee maamulka ee itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jiro gumaysigeeda ayaa waxaa labada kun siddeed iyo tobankii xabsiga u taxaabtay xukuumadda xabashida itoobiya isaga iyo dad kale oo ka tirsanaa maamulkii uu majaraha u hayay sannado xabsi ah kadib dowladda itoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay cabdi ilay wuxuuna isagu sheegay inuu sii deyntiisa ka dambeeyey abiy axmed hase ahaatee su'aalo badan ayaa ku gadaaman sababta loo soo daayey intii uu xukunka joogay ninkan kuna shaqaysanaysay dowladda itoobiya wuxuu ninkan xasuuq xarig iyo jirdilba u geystay dad badan oo soomaaliyeed kuwaasoo ilaa iyo haatan la daalaadhacaya dhibaatadii soo gaartay waagaasi waxyaabihii lagu eedeynayay ninkan intii uu xirnaa waxaa ka mid ahaa inuu ka dambeeyey dhimashada konton iyo sagaal ruux iyo dhaawaca laba boqol iyo konton kale kuwaasoo ku dhintay ama ku dhaawacmay xabsiyadii lagu tacdiibinayey iyo qaar kale oo dhismayaal ay joogeen lagu burburiyey mid ka mid a haweenkii soo maray xabsiyadii dadka lagu tacdiibin jiray ayaa ka warramaysa dhibaatooyinkii loo geysan jiray dadka maxaabiista ah ee uu cabdiilay ka dambeeyey waxaa la keeni jiray kolkii aan hadda xabsigii aan anigu joogay ka sheekeeyay jeelowaadeen qabaallo ulahanba kooradaha ee odayaashu iyo ragga dhammaan ay wataan waxaa kaloo la keeni jiray tuubadan dheer ee biyaha lagu soo jiitay caaga ah oo bundaada tuubada biyaha waa la jarjari jiray oo markaas waa la gaagaabin jiray oo xogaa baa laga dhigi jiray markii ay tahay qofba siduu u yaqaano ama labada saacee fiidnimo ama sideedda fiidnimo qaybta ragga ayaa la geli jiray marka rag iyo dumarka dayr yar baa saas noogu dhexeeyey habeenkii markay tahay markaas jirdil badan baa halka ragga lagu sameynayey bakooradaha lagu garaacayaa tuubooyinkaasa marka lagu garaacayaa marka dadka qaarka loo garaacaya waxaa ka mid a dadka jirhkiisa waa la qoynayaa marka markaad qalalan tahay iyo markaad qoyan tahayna dilku wuxuu xun yahay markii aad qoyan tahay marka berked meeshanahoo maxaan ku dhahay biyo badan ay ku jiraan oo la qaboojiyey anugu qaab lagu qaboojiyey hadda ma garanhayo berkadaas baa rag iyo dumar intiina la qaaqaawiyo oo maryahana laga bixiyaa nalagu guri jiray markaas labaatan ruux markii nalagu guro maxaan ku dhahay waxaa laga yaabaa shan ruux inay nolol kaga soo baxdo ilaa shan iyo tobanka kalena way ku meydayeen taasna waxaa sababtay dadka waxaa ka badatay baahidii cuntona lama siin jirin dawo maana heli jirin daryeel maana heli jirin marka qofkii oo awoodii ka dhammaatay oo aanu jirdil joogtaa iyo baahi joogtaa iyo hurdala-aan joogtaa aanu qabnay yaa keentay qofku inuunan waxba sii noolaanin marka qaabka nafta dadka looga goynhayay ayadoo ka sii hadlaysa tacadigii loo geysan jiray dadkii halkaasi ku xirnaa ayaa waxay tiri waxaa kale oo markaas nalagu dilahayay garaacistan badan oo caawa qofkii is adkeeya ee maaragtay diida inuu qirto ururka ololf inuu taageeri jiray maxaan ku dhahay dilka sidii loogu wada isaguna wuu ku dhiman jiray ama kii oon waxba ku noolayn oo naf xun ku jirta laga soo tegayey waxaa kale oo markaa la samaynayey manqaskan waaweyn oo jiingadaha lagu jeexo ama biisiso bahasha qofba si u yaqaanaa kelbadda la yidhaahda gaadhiyaasha boolashooda iyo waxaas lagu furo baa ragga lala isticmaalayey in maaragtay xiniinyaha lagaga qabto oo qaarkood ayadoo kan koonsan way kasoo dhacaysay annaga dumarkaa naasahana lagaga qaban jiray maxaan ku dhahaayey waxyaalahaas bay nalagula dhaqmi jiray markaa xabsiga dhexdiisii habeenkii markaa ilaa sideeda dambe labada dambe ee habeennimo baa markaa ragga laga soo baxayaa xilligaas markaa ragga dhawaaqiisa iyo cabaadka iyo jirdilka iyo dhibaatada meesha ka socoto ayaadan markaa in yar fadhin karaynin kadib annaga haweenkana lagu soo wareegi jiray markii annaga haweenkana lagu soo wareejiyo guryaha waa la furinaya marka waana lasoo bixinayaa markaas kulli waana lasoo wada saarayaa fiilofiila marka sidaasna loo gelinayaa fiilofiilada marka kolka aan u fadhiisano waxaana lagu rushaynayaa marka biyihiibaa markaana lagu rushaynayaa duruucdan baatiguna wax naf labamaa markay qoyaan markaaba way uruq bay iska leeyihiin markaa biyahana lagu wada rusheeyo biyahana lagu wada shubo ayaa markaa garaacistana lagu bilaabhayey ilaa dhowr boqoloo dumar oo xaamilooyin ayaa ku jirtay dumar waaweyn oo duqaaha ku jiray ayni kasta markaa haweenku way lahaayeen cabdi ilay ayaa haatan ku sugan magaalada addis ababa ee caasimadda dalka itoobiya waxaana sii deyntiisa kadib soo baxaya warar kala duwan warbaahinta ayaa tabinaysa warar la xiriira suurtagalnimada in itoobiya ay si hoose u disho cabdiiley maadaama ay caan ku tahay falalka noocan oo kale ah